wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku watay shir jaraa'id iyo ka shaaciday tartanka qur-aanka karimka ee bilo ramadaan ooyo si guud ee aan ka midaysanyaen sideeda gobol ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walibana sanadkuun tartanka taabeegeliya doonay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed agaasimaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee maamulka koonfur galbeed mubaarag cabdisalaan xaaji weyba isu ku hadlay muhiimada shirka jaraa'id ee wasaaradda gobatay shirkan jaraa'id way badaarinyaa in wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shaacida tartankii qor-aanka kariimka liinkasaay bila ramadaan ama tartankii khayrigahay oo qur-aanka la qobado jari waayahan damba way gaab badan ka jaray in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tartan qur-aan laga qobado oo midaysan si goonigooni ee lanqobadaay degmadan baydhabo bes ee khaas ahaan ee lanqobadaay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala way suurogeliyey geeka bilan uuna hadda ka jarna shacbaanka dhatiis wadatashi badan markii una suubini la kaalani madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xafidahu allahu waracaah asayid madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigalan xafidahu allahu waracaah iyo mustashaariinta deegaanka roogan culimaa udiinka aqoon-yahanada indheergaradka dhammaan waynin suura galay in tartankii qur-aanka bile barakaysan ramadaan liin diyaar nagada walidaalik way musaabaqooyin ama tartan unqobanay mu-asasaadka ka jara dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya way nasiib an heleenaa lama mu-asasa intarkun tartankan qur-aanka taabageliyaan wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir nuur sidow baaba waayihii la sheeni wasaaradda diinta iyo awqaafta way dardarweyn an galay in usa horumar ka soo biyo wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda ilaahay subxaanahu watacaala guulaa ka siiye guri iyo latodajii fadhiisii way dardarweyn gale haddana in la diiwaangeliyo dugsiyada qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaalana niin suurageliyey geedka way marahaynaa in musaabaqa yacni liinqobada oo qur-aanka kariimka una ka diyaar nagadaana musaabaqadii federaalka ka dhihi lahayd ama musaabaqadii ramadaanka sanad horeba dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guulahan hooyti sanadkan insha allahu tacaala si dadlaka kalsoonya linsoobiye walidaalik lama muasasi ka guulaysatay sidii horeanba an sheegnay lamada muasas ka guulaysatay walsheelayiina muasasatu manaara iyo muasasatu tartiil muasasatu tartiil way ka guulaysatay in degmadan baydhaba oo yani ata caasimada kumeel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taabageliida musaabaqadii tartanka qur-aanka haayey taasoo ikhtiyaardan kusoo biyi doona tan heer gobol ama dowlad goboleed ahaan liinka tartama doona mu-asasa tartiil way ku guulaysatay ilaahay subxaanahu watacaalana garabka kiisho ka nagadeena wasaaradda diinta iyo awqaaftana ka wareejiday in tartanka qur-aanka degmada baydhabo iyo qobadan saas oo kale mu-asasatu manaara way ku guulaysatay in iyo qobata saddexda gobol dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya arday laka shal sheenow tartankaasna ka dhihi doona gobolka baay oo ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya caasimadda isku meelgaarka ah tartankaas oo dowlad goboleedka liinqobado doona way taabageliyi doonaa asayid ra-iis cabdilcasiis xasan maxamed laftigaran xafidahu allahu waracaah xaqiiqatan xadiidkii nabi muxamed sal allahu calayhi wasalam way haayay ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay subxaanahu watacaala kitaab qur-aankan qoomna ka sharafe hoyo koran qaadan kitaab qur-aankan qoomna ku dulaaye sodweysta way macruufka ata ama dowlad goboleedkan koonfur galbeed dadshe ama aalta jobba weyliinkasa jaray in dad ahludiin ee qur-aankana xifdisan walidaalik madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigaran xafidahu allahu waracaah way ballan qaaday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tartanka qur-aanka liinqobda doona oo heer dowlad goboleed ah sadiida gobol baay bokool shabeellada hoose ka dhib galayaan in usu taabageliya tartanka qur-aanka kariimka ee bilo ramadaan iyo sanadkun nagada doona koyo ku qeyb gala doonaan hanu ku mid eh madaarista sadiida gobol ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya